فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyaedoo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa dagaalada ka socda jiidda khaza oo sii xoogaysanaya yahuudda oo dhul hor leh laga saaray khasaaraha dhimashada yahuudda oo kor u dhaaftay lix boqol oo ruux xoogihii ugu dambeeyey ee laga helayo ayaan idiin soo gudbi doonnaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war ka soo sartay go-aankii midowda afrika ee dib loogu dhigayey bixitaanka ciidamo ka tirsan shisheeyaha atmis war-saxaafadeed arrinkaasi ku aadan oo qodobo kala duwan looga hadlay ayaan dhuuxa caawa idinkugu haynaa dagaalo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay shabeellada dhexe khasaaraha gaaray askarta dowladda federaalka iyo xogihii ugu dambeeyey dagaaladaas iyo weeraro mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha waddanka kenya ayaan barnaamijka idinkugu haynaa waa waalidiin banaanbax ka dhigay magaalada muqdisho kuwaasi oo dalbanaya in carruurtooda eritrea loo qaaday dalka dib loogu soo celiyo waxaan idiin soo gudbi doonnaa waalidiintaasi oo madaxweynaha dowladda federaalk ku eedeeyey inuu rag hor leh ka kaxaysay xilli ay dayacaad u dhinteen kuwii hore loogu qaaday eritrea askari kasoo goostay dowladda federaalk oo ay soo bandhigtay wilaayada shabeellada hoose waraysi aan la yeelanay oo kusoo gudbinayo waxaa ku qasbay inuu ku biiro safka shisheeyaha ayaan caawa idin haynaa barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xubinta caafimaadka لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaagga dagaalada ka socda jiidda khaza ayaa sii xoogaystay yahuudda waxaa laga saarayaa dhul hor leh muuqaalo laga soo qaaday goobaha dagaalka ayaa muujinaya ciidamo ka tirsan yahuudda oo laleynayo dhimashadu waxay kor u dhaaftay lix boqol oo ruux xogihii ugu dambeeyey dagaalada ka socda khaza falastiin ay yahuudda isaga xoreynayaan waxaa inoo haya wariyaheena muxsin waad mahadsantahay cabdisamed cabdulaahi howlgalka duufaanta al aqsa ay wadaan muqaawamada falastiiniyiinta ayaa socda maalinkiisii labaad kaasoo lagu beegsanayay yahuudda xooga ku haysata dhulka barakaysan xoogaga cisudiin al khasaam ayaa howlgalle isdabajoog ah ka wado deegaano dhowr ah iyagoo gacanta ku dhigay magaalooyin ay yahuuddu haysteen wariyaasha ku sugan falastiin ayaa soo sheegaya in guutooyinka muqaawamada gacanta ku dhigeen maxaabiis aad u badan oo yahuud ah waxaana kordhay khasaaraha dhimashaha iyo midka dhaawaca ah geerida yahuuddu waxay kor u dhaafaysaa lix boqol iyo lixdan halka dhaawaca uu gaarayo laba kun iyo laba boqol ayadoo la la-yahay jaan iyo cirib meelay dhigeen lix boqol iyo konton ay ku jiraan maxaabiista muuqaalo la baahiyey ayaa muujinaya muqaawamada oo weeraraya saldhigyo ciidan oo yahuuddu joogaan islamarkaana tooganaya askarta yahuudda cabsimadow geesta kale madaxweynaha dowladda kenya william ruto ayaa sheegay inuu ka xun yahay waxa gaaraya yahuudda isagoo sheegay inuu garab taagan yahay yahuudda garab taagnida uu sheegay ruuto ayaa jawaab u ah maadaama ay yahuudda garab siinayeen dowladda kenya qabsashadoodii ay qabsadeen magaalada kismaayo bishii oktoobar ee sanadkii labada kun labaiyo tobanka
فلله شكري غزير العطاء waa tahay qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaan ku jirnaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay war ka soo saartay go-aankii midowda afrika ama sidoo kale ciidamada shi ee waddanka kusoo duulay kuwaasi oo dib loogu dhigayay bixitaanka ciidamo ka tirsan shisheeyaha atmis oo gaaraya saddex kun oo askari war-saxaafadeed dheer oo ku qornaa luqadaha soomaaliga iyo ingiliishka taasi oo qodobo kala duwan looga hadlay soomaalidana si gaara wax loogu fahansiiyey shisheeyaha dalka kusoo duulay damacoodana lagu kashifay war-saxaafadeedkaasi waxaa inoo akhrinaya maxamed daahir cali sow iyadoo qayb ka ah war-saxaafadeedyada calaacalka iyo catawga xambaarsan ee toddobaadyadii ugu dambeeyey ay isdhaafsanayeen isbahaysiga saliibiga caalamiga ah iyo wakiiladooda murtadiyiinta ayaa urur goboleedka midowda afrika maalmo ka hor soo saaray war murtiyeed ku saabsan bixitaanka saddex kun oo ka mid ah ciidamada saliibiyiinta ah ee ku sugan soomaaliya war murtiyeedkan uu ahaa gunaanadka kulan toddobaadkii lasoo dhaafay lagu qabtay adis ababa ayaa lagu faaqiday arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay walaaca saliibiyiintu ka muujinayaan xaaladda amni ee dalka ayna beesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed ka dalbadeen inay bixiyaan dhaqaalaha lagu maalgelinayo howlgalka atmis haddaba iyagoo ka jawaabaya hadalkaasi kasoo yeeray kufaarta midowda afrika wuxuu maktabka warfaafinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin doonayaa inuu dul istaago qodobada soo socda ayaa lagu yiri bayaanka kow atmis dhiigmirato shaatiga rogtay war murtiyeedka ka soo baxay midowda afrika wuxuu mar kale bannaanka soo dhigay hadafka daahsoon ay gaalada ka leeyihiin duulaankooda saliibiga ah ee soomaaliya marka laga yimaado nacaybka diineed iyo cadaawadda taariikhiga ah ay u qabaan muslimiinta bariga afrika hadafka ugu weyn ee midowda afrika iyo ciidankooda waa inay dhaqaale ka sameeyaan dalka soomaaliya si la mid ah gacan ku dhiiglayaasha ee la kiraysto inay dadka dilaan ciidanka atmis ayaa maanta noo caddeeyey in aysan dalka u joogin howlgal samafal ama nabad ilaalintoon ah balse ay yihiin dhiigmirato hunguridoon ah oo nolol ka soo raadiyey gumaadka iyo gumaysiga dadka soomaaliyeed kadib markii wax loogu yeeray deeqbixiyaasha caalamka ay ogaadeen in lagu hungoobay duulaanka soomaaliya wuxuu isbahaysiga midowda afrika bilaabay inuu dowladda riddada ah ka codsado inay bixiso mushaarka iyo dhaqaalaha ku baxaya howlgalkooda codsigaas oo ah mid lagu qoslo ayaa marnaba suurtagal ka ahayn kooxda riddada oo iyaduba isku finnaan weysay iskabadda inay bixiso mushaarka ciidamada afrikaanta ah ee jooga soomaaliya miisaaniyadda ugu badan ee dowladda riddada oo ay ku jiraan mushaarka shaqaalaha midka ciidanka iyo xitaa xafiiska madaxweynaha ayaa ah yaboohsi laga soo tuugsado maraykanka ingiriiska iyo midowda yurub wuxuuna codsiga midowda afrika ka dhigan yahay majaajilo lagu maadaysto iyo dhambaal hurdo iyo qarow lagu qoray waxaana gaalada ku dhaboobay hadalkii allah ee ahaa ضعف الطالب والمطلوب
laba gumaad iyo gumayn wada socda waxaa intaasi kasii daran ayaa ah midowda gaalada afrika iyagoo ku howlan iskudayadooda quuska ah oo ay ku doonayaan inay sii wadaan gumaysigooda waxay bulshada soomaaliyeed iyo shirkadaha gaarka ah loo leeyahay ka codsadeen inay bixiyaan qarashka lagu sii horinayo duulaankooda soomaaliya cabaadkan ka soo yeeray kufaarta afrika kama tarjumayo oo keliya heerka uu marayo jabka saliibiyiinta ee soomaaliya balse waxa uu sidoo kale daaha ka rogayaa meesha ay gaarsiisan tahay dhayalsiga duulaynta iyo bahdilka ay kula dhaqmayaan dadka soomaaliyeed ee ay dhulkooda kusoo duuleen muddo shan iyo toban sano ah ayay saliibiyiinta afrika horinayaan duulaan saliibi ah oo ka dhan ah muslimiinta ku nool dalkan muddadaasi waxay geysteen dembiyadii iyo daboodfalladii ugu xumaa ee ay kula kaceen shacabkeena waxay kusoo duuleen dalkeena waxay burburiyeen dhulkeena waxay barkaciyeen dadkeena waxay ku tunteen muqadasaadkeena waxay laayeen carruurteena waxay gablamiyeen hooyooyinkeena waxay ku xadgudbeen sharafta dumarkeena waxayna boobeen hantideena iyo kheyraadkeena haddaba maangaabi halka ay gaareen sidee bay ugu fekerayaan inay kaalmo iyo taageero ka helaan shacabka ay gumaadeen muddada intaasi la eg mise waxay dadka soomaaliyeed u malaynayaan inay la mid yihiin gaalada liidata ee ay ku duulaystaan waddamadooda kuwaas oo gacmo furan ku soo dhoweeya daalimiinta ku amartaaglaynaya kuna raali noqda dulliga iyo addoonsiga mise waxay saliibiyiinta afrika muugan yihiin in dadka soomaaliyeed ee muslimka ah ay ahaayeen kuwii xasuuqay awoowayaashoodii uu gumaystaha reer galbeedka addoonsiga ku keenay dhulkan mise waxay iloobeen inay bulshada soomaaliyeed yihiin kuwii meydadka asiyaadoodii ameerikaanka ku jiijiiday waddooyinka muqdisho mise waxay hilmaameen in dadkan yihiin kuwii xukunka islaamka ku fidiyey bariga iyo bartamaha afrika ee furtay adis ababa mise waxay ismoogeysiinayaan inay ummadda muslimiinta ah yihiin kuwii holaca dagaalka gaarsiiyey waddooyinka kambala iyo nairobi codsiyada ka yimid midowda gaalada afrika ee ah in dadka soomaaliyeed ay dhaqaalo ku bixiyaan duulaanka lagu soo qaaday dhulkooda waa godob kale oo ku biiraysa dembiyada ay kufaarta kula kaceen ummaddeena si ka duwan codsigooda kibirka iyo qabweynidu ku dheehan tahayna waxaan allah ka rajaynaynaa in mar dhow iyaga laga qaadi doono jisyada oo aan furan doono dhulalkooda allah idankii allah waxa uu yidhi قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون
allah idankiisa waqti aan fogeyn ayaa saliibiyiinta afrika iyo gaalada caalamka looga adkaan doonaa fagaaraha dagaalka ee soomaaliya waxaana caddaynaynaa in xitaa haddii ay baaqi kusii noqdaan waddanka shan iyo toban sano kale oo dheeraad ah dadka soomaaliyeed iyo wiilashooda mujaahidiinta ah kama labalabayn doonaan inay la jihaadaan kufaarta ilaa inta askariga ugu dambeeya ee saliibiga ah ay ka ceerinayaan dhulkan muslimka ah ee soomaaliyeed waxaana halkan gaalada afrika uga caddaynaynaa in dagaalkeena uu ka duwan yahay duulaankooda gardarada ah dagaalkeenu waa mid xaq ah waa dagaal aan ku difaacayno diinteena dhulkeena hantideena iyo cirdiga dadkeena wakhti naguma socdo sidiina oo kale mandhayd iyo maalmo cayiman qandaraas kuma soo qaadan waxaana garabkeena ah allah isaga ayaana mu'miniinta u ballan qaaday ciribta dambe iyo guusha ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون
saddex saliig xumada dowladda ridada ah war murtiyeedka ka soo baxay midowda gaalada afrika waxa uu sidoo kale fadeexeeyey booluxuuftada iyo bakti afuufka nidaamka kooxda ridada ah wuxuuna daaha ka rogay beenta iyo guulaha waxba kama jiraanka ah ay ka sheeganayaan fagaaraha dagaalka tan iyo calimasaarkii xasan sheekha waxay murtadiintu caalamka u muujiyeen inay gaareen isku filnaansho ayna dhidibada u taageen ciidan soomaaliyeed oo midaysan sidoo kalena la loodiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse war murtiyeedkii midowda afrika iyo qayladhaantii ay murtadiinta u dirsadeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dhanka kale u rogay sawirka ay bixinayeen waxaana durbaba soo ifbaxay sawir kale oo laga dheehday xaaladda dhabta ah ay ku jirto dowladda ridada taas oo ah rajaxumo walwal iyo hubanti la-aan waa nidaam taag daran oo ku dhowaad labaatan sano lagu barbaarinayay deeq shisheeye gaaladuna dibadda uga gacan togaalaynaysay waa dowlad sharci daro ah oo ku jirta rafashadii ugu dambaysay sidii qof daad qaadayna oo xumbo cugsanaya dhanka kalena waxaa maanta allah fadligiisa dadka soomaaliyeed indhahooda ku hormurmuray dhajooyinkii iyo marmarsiyadii maamulada murtadiinta ah iyo culimmadooda munaafiqiinta ah kuwaas oo ku andacon jiray inay mujaahidiintu yihiin kuwa gaalada soo duushay ka hortaagan inay isaga baxaan dalka hase ahaatee maanta waxaan wada aragnaa in cadowga dhabta ah ee ummadda soomaaliyeed ay yihiin kuwa u qayla dhaansanaya kufaarta kana codsanaya inay sii wadaan duulaanka ay ku joogaan dalkan muslimka ah allah waxa uu yidhi ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون codsiga ay murtadiinta u gudbiyeen beesha gaalada caalamka iyo jawaabihii uga yimid midowda afrika iyo qaramada midoobay wuxuu mar kale muujiyey taagdarada dowladda sharci darada ah ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud waa xukuumad rido ah oo aan awood u lahayn inay difaacdo nafteeda tobannaankii sane ee lasoo dhaafay waxay dhaqaalahooda amnigooda iyo siyaasadooduba u daba fadhiyeen beesha gaalada caalamka waxayna maanta noqdeen wax matalayaal ay dunida ku maadaysato iyo tusaale loo soo qaato dowladaha fashilmay kulanka midowda afrika ee adis ababa waxa uu mar kale noo caddaynayaa in dowladda ridada ah ee ka jirta soomaaliya ay tahay maqaarsaar iyo magacyaal loo adeegsado qabsashada soomaaliya islamarkaana aysan awood maamul iyo madax bannaani siyaasadeed midna lahayn waa dabadhiligyo ku khasban inay qaataan go'aan walba oo ay soo dejiyaan madaxweynta gaalada ee ku sugan xalane adis ababa iyo xarunta golaha ammaanka maalintii ay ciidamada saliibiyiinta ah duulaanka ku soo galayeen dalka soomaaliya kooxda ridada lagama talagelin laguma soo wargelin dowladaha ka qayb qaadan doona duulaanka tiradooda hubkooda deegaanada ay ka howlgalayaan iyo jadwal howleedkooda maantana sida ku cad warmutiyeedka ka soo baxay midowda afrika gacantooda kuma jiro qorshaha bixitaanka ciidanka admis wax tala ahna kuma lahan afar aqbalidda lamhuraanka ah kadib in ka badan soddon sano oo duulahan saliibi ah iyo faragelin shisheeye lagu hayay dalkan isbahaysiga kufriga caalamiga ah waxa uu ku guuldaraystay inuu ka adkaado mujaahidiinta hoosna u dhigo hanka ay muslimiinta soomaaliyeed u hayaan inay la jihaadaan cadowgooda laga soo bilaabo unisom ilaa amisom ilaa admis waxay soomaaliya ahayd dhimbil iyo holac ay ku gubtaan soo duulayaasha saliibiyiinta iyo cid weliba oo usoo hanqaltaagtay qabashada dhulkan xaqiiqadan qaraar ayaa ah mida midowda afrika iyo saaxiibadooda beesha caalamka ku beertay iyo jabka iyo rajabeelka aan maanta aragno iyo inay aqbalaan lamhuraanka in duulaanka ay ku soo qaadeen soomaaliya uu ku soo idlaaday fashil iyo guuldaro war murtiyoodkii midowda afrika iyo warqaddii ka horeysay ee ka timid golaha amniga qaramada midoobay iyo codsiga baroorta ahaa ee kasoo yeeray kooxda riddada ayaa ah calaamado muujinaya in xukuumadda riddada ay tahay doonsii quusaysa waxaana durba bilowday in isbahaysiga gaalada iyo murtadiinta ay dhaliilo isu jeediyaan si mid weliba isaga weeciyo mas-uuliyadda guuldarada haddaba iyadoo ka ambaqaadaysa isbedelada dalka ka socda waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka soomaaliyeed ee muslimka ah qabaa'iladooda culimadooda aqoon-yahaankooda iyo indheergarodkooda ugu baaqaysaa inay garab istaagaan mujaahidiinta marxaladan taariikhiga ah ee qormaysa allah idankiisa waxaan waqti dhow ku ilqabuusan doonaa burburka dowladda riddada jabka soo duuriyaasha saliibiyiinta ah iyo dalkan oo laga xoreeyay cadowga allah si dhammaystirana looga hirgeliyay shareecadiisa sidaas oo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale dadka muslimiinta ah uga digaysaa inay la shaqeeyaan ama garab siiyaan saliibiyiinta afrikaanta ah iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah waxayna bulshada xasuusinaysaa in gaalada oo loogu kaalmeeyo duulaanka ay ku soo qaaday muslimiinta uu yahay dambi weyn oo looga baxayo diinta islaamka allah waxa uu yidhi يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين
ugu dambayntii xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ugu baaqaysaa madaxda riddada siyaasiyiinta askarta iyo dhammaan shaqaalaha xukuumadda riddada inay allah u toobad keenaan kana soo baxaan safka gaalada ah inta ay goori goor tahay allah waa mid naxariis badan wuuna aqbalaa toobada addoommadiisa haddii ay tahay mid dhab ah oo dartiisa loola qasday ha ku kadsoomina ballanqaadyada dhalanteedka ah ee gaalada kuwaas oo idinku sasamaya inay idin difaaci doonaan been ayay idin sheegeen xaqiiquna waa inay idinka carari doonaan markaaad ugu baahi badan tihiin waxayna idinkaga dhaqaaqi doonaan meel cidlo ah si la mid ah sidii ay uga carareen dabadhilifyadooda afghanistan allah waxa uu yidhi وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب mujaahidiintu waxay u dagaalamayaan inay gaalada ka xoreeyaan dhulalka muslimiinta ah ay ku soo duuleen dalkana laga hirgeliyo dowlad islaami ah oo si dhammaystiran shareecada allah uga hirgeliso taas oo ilaalinaysa qiyamka sarreeya ee islaamka roogaysa badqabka ummadda sidoo kalena difaacaysa hantida iyo cirdiga muslimiinta allah waxa uu yidhi وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo ah jawaabta mujaahidiinta ay ku aadaan war muftiyeed ka midowda afrika بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا
waa tahay qeybaha dhexe ee barnaamijka dhuwaxa waraysiida ayaan kusii dhownahay dagaalo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay ka dhaceen shabeellada dhexe sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weeraro ka fuliyeen gudaha wadanka kenya haddaan ku bilowno dhanka ayaa shabeellada dhexe waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa dagaalo saddex jeer lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay halkan loo yaqaano cali fooldheer ee duleedka degmada mahadaay weeraradaasi waxaa la xaqiijiyey in lagu dilay shan askari toddoba kalena waa lagu dhaawacay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay weerar kala duwan ka fuliyeen dhulka muslimiinta ee kenya xooga ku haysato sida n f d waxaa ka mid ah goob ay kenyaatiga ku lahaayeen ceelraamo oo hoos tagta degmada ceel qaalow لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag barnaamijka dhuwaxa waraysiida ayaan weli ku guda jirnaa askari kasoo goostay dowladda federaalk ayaa waxay wilaayada shabeellada hoose kusoo bandhigtay deegaanka kuunya barrow wariyaheena muxsin ayaa wareystay askariga bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan waxaan rabnaa inaan waraysi kula yeelanno marka hore waxaad noogu bilowdaa magacaada iyo shaqadii aad qaban jirtay aniga waa maca- magacayga xasan xaamid sheekh ali dhahaa gaaladaas waxa ay kasii xasan xaamid liminluwa ay kasii hadda shaqadeyda aniga waxaa ahaa jirta dowladda federaalk waxaa ku tirsanaa jiray ciidankeedaa ka tirsanaay goormee ayaad ku biirtay safka dowladda federaalka labada kun iyo labaatan koobada meelahaasaa ku biir aniga waa hadda waa kusoo baxa alxamdulilaah walaalyahay muslimiinkaa la joogaa gacan furna laigu soo dhaweeyay alxamdulilaah halkeed kaga biirtay anigoo geel la jira iska baxay afgoy meel allahay ugu biiray maxay tahay sababta aad ugu biirtay safka dowladda federaalka waxaa ugu biiray aqligaya iska dhaminay nin oo hoogoo nin oo yira iska ahay fikirada ay la tagtay haddana alxamdulilaahi waa ka toobakeen ilaahay dartiisa ugu toobakeen qof kugu qalqaaliyey miyaa jiro inaad ku biirto safka ciidanka dowladda federaalka nin iga oo hadda maanta oo i amray oo igu soo biir dhahmalaa aqligay iyo fikradayla ku hela haddana alxamdulilaahi ilaahay dartiisna ugu soo bax su-aasha xigteen ku weydiinayna waxaa waaye een, tababarkii ugu horreeyeed qaadatay goormuu ahaa halkuusa ahaa halkuu ahaa jigjigo agteedaan ahay meeshaasaa ku tababartay saddex biloodaa meesha jooga bishii afaraadna waa iska naxsanayn kabacdan diyaaraddan uu soo qaaday xamaraan noo keen goormuu ahaa tababarkaas labada kun iyo labaatan iyo koobada ayuu ahaa waa tahay ciidankii aad ka tirsaneed ee halkaa lagu tababarayay meeqay ahaayeen tiradooda siddeed kun camal waa dhameeyay ciidankaas saas waay ma jiraa intaad tababarka ku jirteen wax ciidan ah oo dhintay oo ay dileen nimankii idin tababarayay etoobiyaanka ahaa anaa ka mid ah anigoo salaad dukanaya oo fiir lila dhac oo salaaday ligi diida aan ku soo tagay laakiin ma jira wax toos u dhintay wax toos u dhintay waa jiraan wax biyo lagu tuuray oo saddex bir la raadinaya yaa ku tuuray biyaha gaalada oo etoobiyaanka ku tuuray oo macalimiinta ahay aa ku tuurtay adiga xasan ahaan ciidankee ka tirsaneed aniga ciidanka militariga aa ku tirsanay ma jiraa wax dagaal ah oo aad ka qayb qaadatay intii aad ka tirsaneed ciidanka dowladda federaalka wax dagaal aan la kulma jiraan meel maxaas la dhahayaa jooga laba bilood camal aa meesha joogay dagaalna lama kulmin waxaad nooga warbixisaa si faahfaahsan nolosha ay ku nool yihiin ciidanka dowladda federaalka maadaama aad tahay askari ka tirsanaan jiray ciidanka dowladda federaalka meesha nolol ma taale ee nolol xumo aa lagu nool yahay diin diinta ee nin tukanaya salaad tukanaya ma arkaysid nin qamri iyo iyo qaad cunay la arkay maahane nin salaad oo tukanaya ma jira lama arki karaan nin salaad tukanaya haddaa arkaan hataa xabada ee qoraya lagu xutayna laakiin ka waran nolosha ay ku nool yihiin cuntada ay macnaha haystaan qaabkay u nool yihiin gogashooda cunto oo lasoo dhaca cunaya geela in lasoo hadaa la cunaa ee gubashooda dhulka carada oo ciidkaa seexanaya ee qoryahooda agtooda saasaa ku seexanaya nolol xumayaa ku nool yihiin kuwaas ka waran qaabka ay bulshada oola dhaqmaan bulshada ee gabdhaha muslimiinta hoolahooda dhacaan waa waa kufsadaan ee saas waaye adiga ma joogtay iyadoo xoolo la dhacaayo ama gabar la kufsanayo anaa jooge xaqiiqtaasna anaa ku haaye ee ma- meel ma- degmada maxaas la dhahay aa lagu kufsade dowladda federaalka soomaaliya aa kufsate gabadhaas meeqaa qof ayaa lagu kufsaday gabadha saddex oo dowladda federaalka ka tirsan aa- aa kufsada adiga goormee ayaad ka soo baxday ciidanka dowladda federaalka bil ka horaan kusoo bax aniga ee waalidiintaya lasoo xiriiray kabacdan nabaddoonyaya lasoo xiriiray kabacdan walaayadda islaanta aa- aa gacan furana laisoo dhaweeyey walaayadda islaanta le aa imaada gacan furna laisoo dhaweeyey kabacdan ee hadda adduunkayaa raacda nin ahaasta waa lee cifiy wax lee haasta ma jiraan waxaa ugu soo baxa micnaha horta nin yaraa ahay mar hore haddii qalbigeyga iyo fikraddeyda aad ilaahay aa ka doobakeen ilaahay dartiisna aa ugu soo bax meesha haddana walaalihay muslimiinta la shaqaysanaya alxamdulilah waxay iga maqan ma jiraan ninkii meesha ku jiro waxaan dhehi lahay inaad soo baxdid waalidiintaada soo wacdid iska imaada waa dhehi lahay ma jiraa wax aad la timaaday oo aad kala soo goosatay dowladda federaalka wax aan kala soo goosto ma jiraan qorahooda waa usoo dhigay wax aan kusoo qaatan ma jiraan Een, sidee laguu soo dhoweeyey markaad imaanaysay wilaayaadka islaamiga maasha allah gacan furnaa laigu soo dhaweeyey si nadiifaa laigu soo dhaweeyey cunto waa lai maalintii imaana cuntaha lai siiyey waa dharaa lai bedelay tartiibtay jawdigana iska qabsaday hadda alxamdulilah meeshaa dhex joogaa maxaa filaysay markii hore aad ka tirsaneyd dowladda federaalka mar hore waxaa ah, ana niyaday ku jirta ee, walaayada islaanta dadaa qaliya ah, niyaday ku jirta hadda gacan furnaa laigu soo dhaweeyey Een, maadaama hadda aa imaatay wilaayaadka islaamiga oo aad u dhimaatay dadkaagii iyo walaalahaada muslimiinta ah maxaa kuu qorshaysan hadda hadda waxaa ii qorshaysan inoo aabihii iyo hooyadii iyo hoolihii hantidii inaan raacdo oo walaayada islaanta oo goo- si goonan ula shaqeeya ugu dambayntii maxay tahay fariinta aad u dirayso ciidanka dowladda federaalka maadaama sida aad sheegtay ay ku nool yihiin nolol aan lagu noolaan karin Een, sidoo kalena aad ka mid ahayd oo aad fahmi karto nolosha ay ku nool yihiin maxay tahay fariinta aad u dirayso ciidamadaas waxaa u diri lahay wiilal soomaaliyeed waaye ee meeshaas diin la-aana lagu dhintoyaa waxaa dheh lahay ha ay imaadaan ee hadda nin raba ma jira gacan furnaa lagu soo dhaweynaa qorigaada soo qaada iska imaaw kabacdan ee waa waa lagu soo dhaweynaa waa si nadiif eh qoriga waa iska keene lacagaa lagu siinaa kabacdan xaafadaada iska aadi anigoo xasan eh oo hadda maanta ilaahay hadlaayo xasan xamid libinlow aada ka siisin aa ila soo dhaweey دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa hagaaga qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiid ayaan ku dhownahay markaana waa xubintii caafimaadka kusoo dhowaada xalqada labaad ee xubinta caafimaadka oo aan habeen walba hal su-aal ku weydiino doctor qorax cabdulqaadir أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor su-aashan waxa ay ku saabsan tahay caabuqa ama infekshanka infekshanka kaadida miyuu faafaa haddii uu faafana daweyntiisu mahaweenayda oo keliya ayaa la daweynayaa bismillaah waa mahadsan tahay infectionka waxay soomaalidu u yaqaanaan ama caabuq ku dhaca kaadin bareenka waa cudur faafo la kala qaado s t i disease uu ka mid yahay sexual transmitted infection disease waay waxaa rabaa labada qof in la daaweeyo gabadh bas lama daweynayo labadooda waa la daaweynaya wuuna faafaa galmuduna ku faafaa marka waxaa fiican labada qof inay isbaaraan labadoodana isdaaweeyaan
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay maanta magaalada muqdisho waxaa dibadbax ka dhigay waalidiin ay murugo badan ka muuqato kuwaasi oo dalbanaya in caruurtooda dalka eritrea loo qaaday wadanka dib loogu soo celiyo waxay madaxweynaha dowladda federaalk ku eedeeyeen in caruur hor leh uu ka qaaday kuwaasi oo hadda shisheeyaha u askareynayo iyagoona ka dalbaday in kuwii hore ee wadankaasi kaga maqan loo soo celiyo waa kuwan qaar ka mida iyagoo si murugo leh uga hadlaya qodobkaas waxaan waalidiin waaye meesha dhooban waxaa isugu soo bannaanbaxnay ilmihii ku maqnaa dalka eritreya ilmahaas oo aanan geeri iyo nololba aanan hayn kuwa xanuunsan ayaa jiro oo xabisyada ku xirxiran kuwa waxaa jira isbitaallada yaallo oo maalin walba dhimanayo maalin aan isbitaalka mayl laga bixin ma jiraan madaxweyne waxaan kaa codsanaya wax wax walbooda ogta ilmaha elitariya ku salaysan madaxweyne waad ogtahay ilmaha anaga uma aad baahnid uma aad baahnid madaxweyne ilmahena ma aad rabtid haddii aad rabtid waa keeni lahayd madaxweyne midda labaad waa codsigeena ugu dambeeyey madaxweyne adiga ayaa lagu haystaa maanta yoomal qiyaamo lagu soo toosinaa kumanaanka kun ee latariya ku dhibaataysan intaad xukunka haysa madaxweyne waxaa dhintay boqolaal wiil baa dhimatay waxayna u dhinteen dhiigla'aan waxay u dhinteen cudurro soo wajahay sida maxay ahayd ii sheeg aneebiyada oo dhiigla'aanta intay barreen wada dilaaceen qaar baa calooshooda bannaanka ay maraysaa oo madaxweyne aad og tahay kuwo ayaa maxay ahayd tb laga helay waayo ilmahaas maalin walba waxaa qarka u saaran geeri isbitaallada waa buuxaan isbitaalka asmar amxaari ilmo badanoo waxaa jira ku xaraysan amni garoonka ee xaraweeca kuwo waxaa jira xabisyo kale oo loogu talagalay waxaa jira isbuucyadii soo dhaweed sideed wiil oo dhimatay oo laga soo saaray xabisyadaas madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa annaga madaxweynaha elitareya aad buu u mahadsan yahay tababarka ilmaha loo geeyo wuu tababartay waajibkiis waa gutay adigaa madaxweyne ilmaheena elitareya ku hayo elitareya inaad ka soo qaado madaxweyne waa diidda cuqubada ilmaha elitareya madaxweyne nacaybka gaarka ee askarta milatariga ah ee kumaandoosta ee elitareya ku maqan madaxweyne waxaad oga keeni weysay waa su-aal taagan ayadana midda labaad gabadhaan waxay ka mid tahay gabdhihii hadda soo hadlaayay usoo banaanbaxay ilmahooda inay hadlaan meeshaas ku dhacdo maalin walbana waalidiin baa nahay qaarar badan ayaa ilmaheen waalidiinta dhiikar u dhammaado qaar baa sukare ku soo kacdo intaas adaa yoomul qiyaamo lagaala xisaabtamaya madaxweyne madaxweyne codsigeena ugu dambeeyey waxa weeye inaad ubadkaas ku dhibaataysan dalka elitariya si degdeg oo keentid madaxweyne qaar baa indhahala waad ogtahay qaar baa cunyahana qaar baa saxarada laga qaadaa kuwaa isdeldelay madaxweyne waad ogta waad la socotaa ribood kasta waa ku gaara madaxweyne waxaan ka rabnaa ilmaheena elitariga jira oo shanta sano maqan qaarna maqan yihiin sanadka iyo bar inay ilmaheena noo keenaan kuwa iyagoo naga maqan bay kuwo kale naga qaadeen wuxuu yidhi madaxweynuhu ilmaha waa soo celinaya markii lay doorto markii la doortay kuwuu soo celiyey kuwa kalena wuxuu uga soo taga nooma uu sheegin hase ahaatee laba sanuu kusii dhow yahay ilmaheen ma uusa keenin weli alaanka sidii baan sugaynaa dhibaata halkaa ku haysata elitaryaan baa madaxa ka garaacaya gaalaasaa madaxa uga istaagaysa haddeertaan intaasoo cunug baa dhimatay cidna ma xabaasho halkaasaa lagu gubaa sidii yuhuuddii waxaan kaa codsanaynaa madaxweyne ilmaheenna inaad noo keentid waxaan ka codsanaynaa ilmaheenni si degdega inay dalka soomaaliya noogu soo celiyaan saan qoraxdii u taagnayn saan u banaanbaxayna baa la fahni qoraxda ay ku cadaadeen fakar iyo walbahaar baan ka bixi weyna waxbaa dhashay awoowaa tahay aabbaa tahay ilmahaago caawa ay kaa dubadeeninke habeen gelinka joodar iyo sariirta adugu aad ku seexatid fursad kuma sii karta inaad seexatid ilmaheenii waan ka sukar baa nugu dhacday ilmaheenni noo keen ilaahay baa ku abuurtay ilaahigaadna ku abuurtay ilmaheenna inaad naga fogaysaan dowladdii hore oo dhacday baa ilmaheenni naga fogaysay geeriyi nolol waxay ku tirsan yihiin ilaa saacaddaas kama warqabno waa oynay waa walbahaarnay ka codsanaynaa ilmihii elatariya jiray oo elatariya ku dhibaataysan inuu ilmaha yagii noo keeno ayaa madaxweynaha ka codsanaynaa ilmaha yagu shan sano ayay elatariya ku dhibaataysan yihiin aad baa dhibaata u haysaa way xirxiran yihiin baahi bay meesha ugu baktiyeen caafimaad darray ugu baktiyeen
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida waalidiin maanta dibadbax ku dhigay magaalada muqdisho oo madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey in uu ballanta uga baxay islamarkaana ka mid ahaa waxyaabihii uu doorashada kusoo galayey in shan kun oo askari horey dowladda federaalka eritareya uu gacangelisay waddanka uu dib ugu soo celin doono intaas ayaan caawa barnaamijka dhuuxa waraysyada kusoo gabagabaynaynaa kan mid la mid intaan dib u kulmayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي معيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو والسامي